Maamulka dugsiga Hormuud ee magaalada Beledweyne ayaa qabtay kulan dood cilmiyeed oo ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa xirfadaha fagaara ka hadalka, isla markaana loo qabtay ardayda barata xirfadahan. Kulankan dood wadaagga ah ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga, macalimiin, suxufiyiin iyo ardayda loo qabtay doodda. Agaasimaha guud ee Machadka Hormuud qaybtiisa Bareefadka, Muse Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabdulle ayaa raadiyo Beerula uga warramay ujeedka loo qabtay dooddaani.
ujeeddada ugu weyn ee madashan dood cilmiyeedka maanta ardayda aan ugu qabanay waxay tahay kobcinta ee aqoonta iyo sare u qaadista ee qaabta qaabka aftahanimada iyo qaabka markaasi ardayda ay kala qayb qaadan karaan ee aragtiyadooda fikradahooda iyo in markaa ardayda ay noqdaan kuwa aftahan codkar ah oo inta badan microphone shoogga ee laga bixiyo iyo qaabaha khudbooyinka loo diyaariyo qaabaha inta badan qisaska loo samayn karo qaabaha cilmi baaris loo samayn karo qaabaha aqrin wadareed iyo aqrin shakhsi intaba loo samayn karo si loo ogaado tayada iyo sare u qaadista ee ardayda heerka aqoontooda ay gaarsiisan tahay run ahaantii kaaba hormuud ahaan muhiimadda markaasi ee uu u leeyahay barnaamijkan xirfadda fagaare ka hadalka ardaydana mararka qaar aan ugu qabanno si isbuucle bille iyo sanadle dood cilmiyeedyo sidaan oo kaleenta ah ahmiyaddiisa ugu weyn waxay tahay in ardayda ay noqdaan kuwo markaasi kobciyo aqoontooda qaabka ee xirfadda aftahanimadooda iyo weliba in markaa ardaydu ay la imaan karaan fikir markaasi ee inta badan wax ku ool leh inkastoo ardada qaar xitaa laga heli karo kuwo markaasi la yimaado yoolal fogfog sida markaa inuu ardayga oo markaasi ku helanaado in uu buug qoro iyo in markaas ardayga hami uu galo ardayda waxaa u sameynaa fikrado iyo weliba qaabo markaas ay ku sameyn karaan cilmi baaris si oo ardayga haldoor oo u lahaado oo fikirkiisa markaa uu kaga hadli karo mar walbana waa u taagannahay markaasi u shaqaynta bulshada gaar ahaan ardayda markaa ku nool ee gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne waana soo dhoweynaynaa cid walba jecel barashada xirfaddan fagaare ka hadalka run ahaantii waana xirfadda keliya ee uu qofka markaas aftahanimadiisa kusoo bandhigi karo marka madasheena dood cilmiyeedka maanta si qurux badan inoogu bilaabatay inoogu soo idlaatay qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaystay dooddan ayaa raadiyo beerulo u sheegay waxyaabaha ay ka faa'iideyn inta ay socotay doodda allahu calaykum salaam waa ku dhowahay idaacadda beerlula waxaan ka mid ahay ardayda dhigatay iskuulka hormuud ee maadada fagaara ka hadalka runtii waan ku faraxsanahay inaan maanta cod u gudbiyo idaacadda beerlula maadada fagaara ka hadalka runtii waa aada maado aada iyo aada muhiim u ah waxaana ka mid ahay ardayda ka faa'iidaysato runtii waxaan u yeeshay in wakhti iyo waana ku faraxsanahay maadadan waa maado aada muhiim muhiim u ah ardayda edhan kastaba ha ha noqoto aada iyo aad ayaan ugu faa'iidaystay ardayda maadada dhiganina waxaan leeyahay ka faa'iidaysta bismillaah wal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa naciima xasan kana mid ah ardayda dhigata macadka hormuud iskuul kana dhigata xirfadda fagaara ka hadalka ee la dhigo barty timeka oo jimcaha ee khamiista xirfaddan fagaara ka hadalka waa xirfadda ugu baahiyaha badan markii la joogo dhanka bulshada waana xirfadda ugu muhiimsan inay la bartay ugu muhiim tahay ardayda ardayda waxay ka caawinaysaa marka inay bartaan xirfaddan fagaara ka hadalka inay codkarnimadooda iyo soo bandhigi karaan xirfadan arday kasta wuxuu ka faa'iidin karaa sida mowduucyada iyo loo diyaariyo inuu ka qaybgeli karo dood cilmiyeedka kana dhaadhicin karo bulshada sidii wax loogu sheego ama wax loogu faa'iideeyo arday kastaoo ka mida ama jooga magaaladan beledweyne waxaan dhihi lahaa taga oo hormuud iskuul ugu faa'iidaystay xirfadan public speakinka ama fagaaraga hadalka si aad u horumarisiin xirfadihiina iyo waxaad baranaysiin magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil maxamed abuukar dhigta dugsiga hormuud gaar ahaan fasalka diiwaan barta fagaaraha public of speak faa'iidada xadan ka faa'iiday waxaa ka mid ah in aan maanta laba kun saddex kun oo ruux haddii isu hor istaagto aan wax ka dhaadhici karo ardaydii markaas aniga aan waxbarayo waan ka dhaadhicinayaa haddii ay noqoto mujtamac in aan wacyigelin ku sameeyo sidii la rabo macnaha waa uga dhaadhici karaa doodahan oo kale ayaa waxay door muhiima ka qaataan horumarinta iyo barashada xirfadaha la xiriira fagaara ka hadalka maadaama ay jiraan arday badan oo ka cabsada hadal jeedinta dadka hortooda